faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado baladweyne
maxamed cabdi maxamed raadi cadaado buusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baladweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaali jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaato radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan radio cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado maantana waxaa ugu dooroon qarax khasaare geyste oo ka dhacay degmada baydhabo ee gobolka baay faahfaahino ka soo baxaya dagaal ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka jubbaland booliiska beledweyne oo faahfaahiyey sababta ay u joojiyeen banaanbax lagu qaban lahaa magaaladaasi puntland iyo jubbaland oo u gudbiyey xubnaha ku matalaya guddiga doorashooyinka dowladda federaalk soomaaliya dagaal ka dhacay duleedka balad xaawo iyo faahfaahino laga helayo iyo ciidamada dalka rumaaniya oo xihay dad soomaali ay ku jiraan intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorkaroon warka duhur ee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa labayo labaatanka bisha tobanaad sanada labaatan labaatan kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaada warka waxaa soo saaray saaxiibkii xasan axmed maxamed anigoo sharmaarkaan waa idinla socodsiin doonaa iminkii haatanna kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan qarax khasaare geyste ayaa lagu soo warramaya inuu ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed qaraxa oo geystay khasaare kala duwan islamarkaana jugtiisa laga maqlay xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya waxa uu ka dhacay gudaha magaaladaasi habeennimadii xalay ahayd goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen qaraxa uu ahaa mid saarnaa mooto bajaaj islamarkaana hudhowaan kaso waa uu dhaawac ka soo gaaray dad shacab ah oo marayay halka uu qaraxu ka dhacay ma jiraan dad si gaar ah qaraxaasi loola beegsada waxaana qaar ka mid a dadka ku nool magaalada baydhabo ay sheegeen in dadka qaraxaasi ku dhaawacmay la geeyey isbitaalka magaalada baydhabo ciidamo ka tirsan kuwa booliiska magaalada baydhabo ayaa waxay maanta gudaha magaaladaasi baydhabo ka wadaan howlgal lagu xaqiijinayo amniga islamarkaana lagu baadagoobaya dadkii ka dambeeyey qaraxii xalay ka dhacay magaalada baydhabo booliiska magaalada beledweyne ayaa faahfaahin ka bixiyey sababta ay u joojiyeen banaanbax ka dhacay ama ka dhici lahaa magaaladaasi maanta barqadii ayaa ciidamo ka tirsan booliiska magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxay joojiyeen banaanbax looga soo horjeeday dhismaha maamulka hirshabeelle taliyaha booliska magaalada beledweyne ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey sababta keentay inay joojiyaan bannaanbaxa ay dadka reer beledweyne ku muujinayeen sida ay uga soo horjeedaan habka lagu wada dhismaha maamulka hirshabelle taliyaha saldhigga booliska beledweyne laba xidigle maxamed maxamuud qorsheel ayaa sheegay in magaalada beledweyne lagu qaban karin bannaanbaxan laamaha ammaanka ka warqabin laguna soo wargelin shir jaraayadu warbaahinta ugu qabtay magaalada beledweyne ayuu ku sheegay taliyaha inay tallaabo ka qaadi doonaan cid kasta oo bannaanbax aan la ogeyn ku qabata magaaladaasi shalay waxaa degmooyin ka tirsan gobolka hiiraan ka dhacay bannaanbax looga soo horjeeday dhismaha maamulka hirshabelle hase yeeshee ilaa hadda aysan jirin cid dhag jaraq u siisay dadka bannaanbaxayaasha ee iyagu ka soo horjeeda dhismaha maamulka hirshabelle laga wada magaalada jowhar faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka jubbaland dagaal u dhexeeya ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka jubbaland iyo xubno ka mid ah dagaalamayaasha urarka al-shabaab ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka ku yaala duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose dagaalka ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay waddada u galeen ciidamo ka tirsan kuwa jubbaland oo ka tegay kismaayo xilli ay marayeen meel u dhow deegaanka cabdulla biroole waxaana halkaasi ka dhacay dagaal socday in ku dhow saacadda goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in ka hor dagaalka ay maqlayeen jug culus oo weer oo wararka qaar ay sheegayaan inuu ahaa qarax waxaana la sheegaya in dagaalka uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamada la weeraray oo watay gaadiidka nooca dagaalka ayaa socdaalkooda sii watay iyagoo tegay saldhigga ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka cabdilla biroole al-shabaab ayaa sheegtay weerarkaasi ay ku dileen laba ka mid a ciidamada ay weerarka waa ciidamada ay weerareen oo ka tirsan jubbaland walow saraakiisha ciidamada maamulka jubbaland aysan weli ka hadlin dhacdadaasi waddada xidhiidhisan magaalooyinka kismaayo iyo deegaanka cabdalla biroole ayaa waxaa dhowr jeer ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada jubbaland iyo al-shabaab iyadoo qarax miino nooca dhulka la geliyo lala beegsada dhowr jeer ciidamada maamulka jubbaland waxaana ka dhasha weeraradaasi khasaare kala duwan oo soo gaara askarta iyagoo waddadaasi ku socdaalaya halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka magaalada dhuusamareebna aad nagala socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic eber magahertis diyaaradaha dagaalka ayaa lagu arkayaa gobolka gado ee maamulka waa gobolka gado jubbaland wararka ka imaanaya deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka gado ayaa sheegaya in halkaasi lagu arkay diyaarado nooca qumaatiga u kaca oo dulheehaabaya degmooyin ka tirsan gobolka gado dadka deegaanka ayaa soo sheegaya inay arkayeen laba diyaaradood oo laga leeyahay kenya oo dul maraya inta u dhaxaysa balad xaawo iyo mandheera waxaana bulshada degmadu ay sheegeen inay cabsi weyn soo food saartay iyagoo sheegay in laga yaabo diyaaradaha kenya inay duqayn sameeyaan xale ayaa duleedka baled xaawo waxaa ka dhacay dagaal la sheegay inuu dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa kenya dagaalka oo ahaa mid saacado qaatay ayaa lagu soo warramayaa inuu dhex maray waxaana huu si gaar ah uga dhacay duleedka magaalada baled xaawo weli ma cadda khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkaasi waxaana dadka deegaanku ay soo warinayaan inay macquul tahay inuu jiro khasaare ka dhashay dagaalka saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan gado iyo maamulka degmada baled xaawo wax wara kama soo saarin dagaalka la sheegay inuu ka dhacay duleedka magaalada baled xaawo waxaana tani mar waxaana tan iyo markii uu dagaalkaasi dhacay soo baxayay warar kala duwan oo ku aadan diyaarado ay leeyihiin dowladda kenya oo dulheehaabaya meelo u dhow deegaanka xalay laysku iskoorimaadka ah uu ka dhacay waxaana la sheegaya in diyaaradahaasi ay fulin karaan duqaymo ay ka geystaan gobolka gado wixii warar ee dhegaystayaal ay ku soo kordha xaaladda gobolka gado waxaad ku dhegaysan doontaan akhbaaraadkayga dambe warar iminkana soo gaaraya ayaa sheegaya in dagaal uu ka socdo gobolka hiiraan wararkaanu ka helayno deegaan hoostaga degmada matamaan ee gobolka hiiraan ayaa ku warramaya in saaka oo halkaasi ka dhacay dagaal khasaare dhimasho iyo dhaawac leh dhaliyey waxaana ka soo baxaya warar kala duwan oo ku aadan dagaalkaasi dagaalka u dhexeeya laba maleeshiya beeleed ayaa sida la sheegaya isku haysta dhul daaqsimeed waxaana la sheegaya in dagaalkoodu uu saaka bilowday ilaa haddana waxaa lagu soo warramaya dagaalkaasi inuu yahay mid socda wararka ayaa waxay sheegayaan dagaalku si gaara uga dhacay deegaanka xijiin farayar oo u dhexeeya ilguule iyo bilicle oo hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan inta la xaqiijiyey hal qof ayaa ku dhintay oo dhinacyada dagaalamaya waxaana jira dhaawac intaas ka badan oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamaya waxaana la xiri waxaana aan la xiriirnay ama lala xiriirinaya dagaalkaasi sida wararku ay sheegayaan aanooyin qabiil xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay ayaa ah mid kacsan waxaana weli halkaasi lagu arkayaa gurmadyo soo kala gaaraya dhinacyada ku dagaalamaya deegaankaasi wixii warara dhegaystayaal ee kusoo kordha waxaad ku dhegaysan doontaan akhbaaraadkayga dambe maamulada puntland iyo jubbaland ayaa gudbiyey xubnaha ku matalaya guddiga doorashooyinka federaalka dowlad goboleedka puntland iyo jubbaland ayaa si rasmiya u gudbiyey liiska afar xubnood oo puntland ku matalaya xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka kaas oo baqaadaya howlaha doorashooyinka dalka madaxweyne den ayaa wararka laga helaya waxay sheegayaan inuu gudbiyey afar xubnood kuwaasoo magacyadooda lagu kala sheegay axmed cabdi hure qowdhan abshir garaad cabdiraxmaan biixi iyo saadaam siciid axmed dhinaca kale madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan ayaa gudbiyey laba xubnood oo ka tirsan guddigiisa doorashooyinka oo marayay ama maareeyey doorashooyinkii muranka sababay ee dib loogu doortay wararka waxay intaa ku darayaan ilaa iyo hadda ay xubnaha guddiga doorashooyinka ku matalaya ay u gudbiyeen maamul goboleedyada kala koonfur galbeed jubbaland puntland sidoo kalena maanta la sugayo in dhankooda ay soo gudbiyaan maamulada galmudug iyo hirshabeelle labaatanka bisha ayay ku ekayd muddadii ay ku heshiiyeen madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada in lagu soo magacaabo guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka balse dibidhac uu ku yimid waxaana dhowaan la filayaa in si rasmiya guddigaasi loogu dhawaaqo iminkan akhbaaraadka dibadda ciidamada dalka romaniya ayaa xiray dad soomaali ku waa dad ay soomaali ku jiraan gudaha dalkaasi romaniya ciidamada ammaanka dalka romaniya gaar ahaana kuwa ilaalada xuduudaha dalkaasi ayaa waxaa la sheegay inay xireen soddon iyo waa soddon iyo toddoba ruux oo qaxootiya oo soomaali ay ku jiraan xilli ay doonayeen inay lug ku galaan waddanka dariska la romaniya ee hungary ciidamada ayaa dadkaasi waxay dhigeen xabsi gaar ahaana dhanka xuduudka ku yaala waxaana dadka la sheegay inay u kala dhasheen dalalka afghanistan siriya iiraan soomaaliya iyo ciraaqa war ka soo baxay taliska ciidamada ilaalada dalka romaniya ayaa waxaa lagu sheegay in dadka la qabtay ay kala yihiin siddeed iyo labaatan raga laba dumar ah iyo saddex caruur ah sidoo kale warbixinta taliska waxaa lagu sheegay in dadka la qabtay ay kala ahaayeen laba qaybood kuwa lagu qabtay qadka cagaaran ee labada dal romaniya iyo hungary halka kuwa kalena ay si dhumaalaysiya ku doonayeen inay ugu gudbaan labada ay ugu gudbaan laba gaari oo ay wateen cidda ciddii la qabto iyadoo doonaysa in si sharci darraa ay ugu gudubto kama aqbalayno tallaabo ayaan ka qaadayna waxaan halkaani u fadhinaa inaan xaqiijino amniga xuduudka ayaa lagu yii war ka soo baxay taliska ilaalada xuduudaha ee dalka romaniya soomaali fara badan ayaa ku xiran xabsiyo ku yaala qaar ka mid a waddamada afrika iyo yurub kuwaasoo qaarkood loo xiray in si sharci darraa ay ku gelayeen dalalkaasi warkii duhur dhegaystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka waxaa soo saaray saaxiibkii xasan axmed maxamed anigoo sharmaarka idinla socodsiinayay intaa warkaan warka xiga ku kulmi doona ammaan allah
raadio cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyo cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tabinayaa raadiyo cadaado wuxuu daydaya xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyo cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan
ruuxii jecel inuu warar runayo